oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka martida mutarro maalmihii u dambeeyey waxaa magaalada barakaysan ee maka almukarama iyadoo lagu jiro maalmihii u dambeeyey bisha barakaysan ee ramadaan waxaa ka socday shirar kala duwan oo ay dowladda boqortooyada sacuudiga ku marti qaatay ururada ku bahoobay dalalka khaliijka dalalka jaamacadda carabta iyo weliba dalalka islaamka shirarkan iyo haddaba ujeedooyinka ka dambeeya iyo natiijooyinka ka soo bixi kara ayaa waxa aan ka waraystay maxamed cali biixi oo isagu ah suxufi ku nool dalka sacuudiga kana faalooda arrimaha dunida islaamka waxaa lanagu horreyn weydiiyey shirarkan iyo waxyaabaha ay ku saabsan yihiin shirarkan dee marka hore horta maka waa magaalo looga bartay inay marti geliso dadka cibaadaysanaya gaar ahaan xiliyada soonka weliba dhamaadka soonka marka la gaadho laakiin waxyaabaha ku cusub sanadkan waxaa ka mid ah inay marti gelinayso shirar siyaasadeed oo ad adag oo arrimo xasaasiya lagaga hadlayo shirarkaasi qaar waxay gaar u ahaayeen wadamada khaliijka kuwo kalena waxa ay koobsanayeen wadamada carabta ka ugu dambeeyey ayaa isagu ahaa mid ka wada dhexeeyey bahweyn bahweynta islaamka marka la eegana saddexduba waxaa hadheeyey arrintan ku saabsan loolanka sacuudiga iyo iiraan marka aad dhinac kale ka eegtana waxaaba la odhan karaa dee isku ujeedo ayay ahaayeen marka laga eego dhinaca ajendayaasha shirarka ama waabay isku dhadhawaayeen marka aad ka eegto xataa warmujeedada kasoo baxayeyna ilaa iyo hadda waxaynu aragnay waxaa la wadagelin karaa hal khaanad ah taas oo ah in iiraan dhabarka loo saaro waxyaabihii ka dhacay dhawaanahan gobolkan carabta marka imika sida muuqata xuseenow sacuudigu imika wuxuu isticmaalayaa diblomaasiyad iyo weliba awood uu isugu geynayo sidii uu wadamada islaamka guud ahaan uga dhaadhicin lahaa inuu ka helo taageero taasina ilaa iyo xad way muuqataa inay ku guulaysteen waxaana marag u ah warmujeedyadii laga soo saarayay shirarka waxay markaa shirarkani imanayaan iyada oo gobolka ay ka dhaceen weeraro marka la eego bishii labiiyo tobankii bishii may kuwii dhacay iyo afar iyo tobankii kuwii ka dhacay halkan sacuudiga arrintaasina waxay keentayba inuu boqorku shirar aan caadi ahayn oo deg deg ah uu isugu yeedho wadamada islaamka halistaa marka sacuudigu umaanay muuqan ee maraykanka laftiisa ayaa isaga laftiisu dareemay waxaanu markiiba sameeyey culays siyaasadeed iyo weliba culays dhaqaale oo dhabarka loo saaray iiraan isaga oo weliba intaa kusii daray inuu ciidamo uu leeyahay kusoo daabulo gobolka mararka qaarkoodna la odhan karaba wuxuu kula hadlayay lahjad adag waxaa kaloo imanaysaa shirarkani imanayaan xuseenow iyadoo aan weli xal loo helin khilaafkii wadamada khaliijka wadamadan carbeed ee qaniga ku ah saliida haddaba waxaa la isweydiin karaa shirarkani fura ma u noqon doonaan sidii arrintaa loo soo afshari lahaa jawaabta inkasta oo ay ku habboon tahay shirka midhaha ka soo baxa laakiin odaraskayga gaarka ah ilaa iyo hadda ma muuqato inkasta oo shirka kasoo qayb galayba ra-iisul wasaarihii qatar oo yimid oo shirar daceedana lalahaa madaxda qaar oo xataa boqorka wadanka ilaa laba jeer isasalaameen iyaga oo ay si dhoola cadaynayana la arkayay haddana ma muuqato wax la odhan karo arrinta khaliijka waxbaa laga gaadhay ama heshiisyaha hordhaca ayaa muuqda waa tahay sidaad ka dhawaajisay marka laga yimaado arrinta iiraan oo aynu kusoo noqon doono waxa uu shirkani kusoo beegmaya ama shirarkani ay kusoo beegmayaan iyada oo ay jiraan khilaafaad u dhexeeya dalalka khaliijka ama dalalka carabta qaarkood iyo weliba guud ahaan dalalka islaamka oo qaarkood aanay dowlada lahayn ama ay isbedela ka dhaceen sacuudigu markaa sidee buu u maareeyey waxaasoo arrimo ah oo uu isugu keenay dadkan wallahi iminka waxaad moodaa waxyaabaha ku cusub ee iminka geopoliticska mandiqadan ama gobolkaba sacuudiga oo iminka u dhaqmaya sidii wadamadan la yidhaahdo big powerka ama wadamada awooda iska leh reer galbeedka oo iminka intii ka dambeysay arrintii khaliijka sacuudigu waxa uu faradhuu dhuuban u yeeshay in uu kasbado wadamo badan oo islaama oo xilligo isagu doonaba u yeedho oo shirar badana halkan ay ka dhaceen kuwii hadda ka hor taraam ka qayb galay baa ka mid ah marka waxaad moodaa inkasta oo marka la eego la eego xagga hoose amaba gudaha wadamadaasi aanay ahayn lakadyo ishaysta ee ay yihiin wax kala baahsan oo aan wada socon oo dhinacaan u wada jeedin haddana markay shirarka caynkan yimaadaan sacuudigu waxaad moodaa inuu u helo siyaasad uu wadamadaa kusoo jiito laakiin marka ay arrintu tagto runtii eeraan ma laga hortegi karaa oo military ahaan ma looga hortegi karaa arrintaasi waxaad moodaa inay adkaan doonto in la helo khulufo isku xidhan oo isku dubaridan oo military ahaan u wajahda iran laakiin shirarka caynkan oo kalea sacuudigu waxaad moodaa imika inuu awooday inuu wadamada ku qanciyo in ay tahay inay kasoo qayb galaan oo weliba arrimihii isagu warwarka uu ka qabay uu ka dhaadhiciyo dabeetana ay ku raacaan oo ay weliba cambaarayn eeraan dusha ka saaraan oo ay halkaa xagga ra'yiga ama mawaaqifta siyaasiga aba ay la saftaan sacuudi laakiin military ahaan hadday timaado waxaan umalaynaya sheekadu inaanay sidaa u wada soconayn dadka falanqeeya siyaasadda bariga dhexe waxay sheegayaan in shirarkan ay kusoo beegmayaan iyada oo sacuudigu uu hogaaminayo isbahaysi muddo afar sanaaba ka dagaalamayay dalka yemen oo la dagaalamayay kooxda xuutiyiinta oo lagu eedeeyay inay iiraan gacansaar la leeyihiin arrintan ma laga yaabaa shirarkan imika isdaba socdaa inay soo dedejiyaan iska horimaad dhex mara sacuudiga iyo iiraan marka guud ahaan la eego ee muraayadaha loo gashado waxaa la odhan karaa marka laga yimaado baalaxoftada siyaasadda ee hawada laysu marinayo ee hanjabaadaha ah iyo diyaaradahan iyo maraakiibtan uu taraam uu badda kusoo daabulayo dhinac waa laga odhan karaa laakiin marka run ahaan muraayadaha loo gashadoo la eego waxaad moodaa wadamadu inay ka feejigan yihiin inay dagaal galaan maraykankuna iminka waxaad moodaa waxa uu ciyaaraya kaarka uu ciyaaraya inay tahay eedi weyn in eeraan cadaadis la saaro dabeetana halkaa cadaadiskaa lagu khasbo in ay miiska wadahadalka soo fadhiisato laakiin u malayn maayo hadda trump iyo sacuudiga iyo wadamada gobolkan ku yaala cid hamuun u qabta ama dagaal doonaysaba inay jirto in badanna way sheegeen oo sacuudiga way sheegeen oo waxay dhahdeen dagaal anagu diyaaruma nihine laakiin xaqayda ama waxaanu xaq u leenahay waanu difaacanaynaa marka u malayn maayo in dagaal lagu degdegi doono sababtoo ah natiijada ka iman doonta haddii uu gobolkan ka dhaco ayaa noqonaysa mid lagu hooso xuseynay marka la eego warbaahinta dalka iiraan ama warbaahinta kale ee maamulada ay iiraan taageerto sida lubnaan ama ciraaq ama dalka yemen oo xuutiyiinta ay taageerto ma ka hadleen shirarkan iyo waxyaabaha ama see u arkaan iyagu see u arkaan waa sida ay eeraan u aragto waayo kabaha ay eeraan gashan tahay bay iyana gashan yihiin waa isku dhufays bay ku jiraan way ka hadleen intuna eeraan bay taageersan yihin xisbillahi oo kale iyo markaad eegto eeraana wayba ka hadashay arrintanna waxay sheegeen shirkan sida wadamada islaamka ugu socda inaanay ahayn si ay iyagu kaga soo qaybgeli karaan marka iyagu waxa ay xulafo la yihiin oo marba ay ciyaarayaan kaarka oo ay ciyaarta eeraan ayay ku daba feeshan yihiin hadday yihiin xuutiyiinta iyo hadday xisbillah yihiin iyo wadamada kale kooxaha kale aan idhaahda ee shiicada ah intuba eeraan mowqifkeeda ayay iyaguna qaadanayaan mar kasta saad sheegtay dalka qatar waxaa kasoo qayb galay wafdi sare oo hogaaminayay ra-iisul wasaaraha dalkaasi oo yimid sacuudiga arrinta ay qatar iyo sacuudiga isku dhaafeenna waxay ahayd in xiriirka loo jaro iiraan marka ma laga yaabaa in arrintan isku soo dhaweyso khaliijka oo gaar ahaan qatar iyo sacuudiga ama imaaraadka oo kale inkastoo aanan ilaa iyo hadda shirarka waxaa kasoo baxay guultooda aan si dhaba loo ogeyn iyo waxyaabaha ay gaar ahaan uga wada hadleen arrintii khaliijka laakiin waa suuragal inay arrintu isku soo dhaweyso oo ay arrinta haddii si dee loo dhigo in ay wadamadu doonayaan in xaqiiqda ay wajahaan waa suuragal in laisku soo dhawaado laakiin ilaa ayaa imika waxaa banaanka usoo baxay ma muuqato wax wadamada isku soo dhaweynaya oo weyn oo ilaa iyo imika laga gaadhay intii shirarka lagu jiray gaar ahaan loolanka khaliijka inay soo baxeen ilaa iyo imika intaanu ka warhayno xuseen dhowaan waxaa soo shaac baxday in dalka ciraaq oo in muddoaba ka maqnaa saaxadda siyaasadda uu maamulka dalkaasi isku dayayo inuu dhexdhexaadiyo iiraan iyo maraykanka ma kula tahay inay arrintaasi suurtagal tahay waqtigan imika la joogo ilama aha inay doolkaa ciyaari karaan horeyna ciraaqiyiinta laftoodu ninka la idhahda calaawi u sheegay arrintan eeraan iyo udhaxaysa iminka maraykanka iyo khaliijka ama sacuudiga iyo iiraan ilama aha inay door weyn ku leedahay waayo xagga miisaan ahaana maaha iiraan ciraaq maaha wadan iminka halkaa iyadu dhex geli karta iyadiiba a wadan burburtay oo saameyn ay ku leedahay lafteedu eeraan lafteedu ay siyaasadeeda ay ku leedahay marka ilama ahaynay doorka caynkaasi ciyaari karto waxaa isku soo dhaweyn kara uun kooxaha ama dhinacyada ay ka dhexayso arrintan oo xaqiiqda sida ay tahay u wajaha oo dareema mas-uuliyadda saaran oo ogaada waxa dhibkan haddii uu sii kordho waxa ka dhalan karaa ama cawaaqibta ka iman karta inaan hadhow la xakamayn karin marka ay arrintaa garowsadaan halkaa ayuu isku soo dhawaanshuhu ka iman karaa laakiin ciraaq iyo waddamo caynkaa u burbursan ilama aha inay door weyn ku leeyihiin sidayn ka warqabno madaxweyne trump iyo maamulkiisu waxay iiraan kusoo rogeen cunaqabateyno kala duwan ma laga yaabaa cunaqabateynadaasi oo u badan dhinaca dhaqaalaha inay saameyn ku yeeshaan dalka iiraan oo ay mowqifkooda dabacsanaan ay ku yimaado xagga saameynta way ku yeesheen oo imika waxyaaba ay la siriirsan yihiin eraantu ay lada la gagabsan tahay waxaa kamid a arrinta dhaqaalaha oo saliideedii dhamay beysanaysay baa la curyaamiyey oo wadamadii markii hore taraam u fasaxay inay dhiil ku qaataan gooniya oo iyada sidaa ay ula macaamilaan ayaa laga jaray marka xagga dhaqaalaha saameyn way ku yeelanaysaa oo waxyaabaha iyla sida karka ka keenay ee arrinta khaliijka imika lagu lagu lagu haysto kamida arrimaha dhaqaalaha culayska la saarayba kamid a laakiin arrin xoog ilama aha inuu trump iyo maamulkiisu midna imika ay diyaar u yihiin inay ka fursan weydo mooyaane in iran lagu dayo sababtoo ah waxay noqonaysaa iran lafteeda waa quwadaan imika la dhageysan karin oo gobolka ka jirta maraykankuna diyaar ma aha bari dhaweyd buu ka baxay diiqadii ciraaq iyo afghanistan uu barack obama ka saaray ilama aha marka mar labaad inuu haddana u bareeri karo inuu mar labaad haddana dagaal saa u daba dheeraada oo le qiimihiisa oole burburkiisa oole dhaawiciisa dhaqaale inuu mar labaad dagaal u diyaar yahay u malayn maayo maraykanku sida laga warqabo dalka shiinuhu waxa uu ka mid yahay dalalka caalamka ee dhaqaalahoogu aadka u sarreeyo islamarkaana uu xidhiidhkoodu wanaagsan yahay iyaga iyo iiraan ma laga yaabaa markaa in iiraan ay u wareegto dhinaca ruushka iyo shiinaha oo kale siyaasad ahaan waa waa waddan siyaasad qabow shiinuhu oo aan inka badan dhex gelin siyaasadaha sabaynaya ee wadamada bariga dhexe waa laga yaabaa cilaaqaadka xagga dhinaca dhaqaalaha inuu wax ka halkaa ka hunguriyeeyo laakiin siyaasad ahaan ilama aha inuu u geli doono marka laga yimaado dhinaca dhinaca ruuska marka laga eego ruuska oo dhinaca iran ay iska ay isla dhacsan yihiin siyaasadda ay wada wadaan waa arrinta marka laga hadlayo arrimaha syria oo aada moodo inay si uwada tallaabsadaan laakiin arrinta khaliijka laftiisa waxaad moodaa ruushku inaanu imika aanu kusoo degdegayn oo uu ama dhexdhexaad ka yahay ama ilaa iyo imika inta la arkay mowqifkiisa aanu si wanaagsan u muujin intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu yidil barnaamijkii martida mikrofoonka oo uu toddobaadkan inoogu marti ahaa maxamed cali biixi oo isagu ah suxuufi soomaaliyeed oo ku nool dalka boqortooyada sacuudiga kana faalooda arrimaha dunida islaamka tan iyo intaan dib u kulmi doonno waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabad